wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland cadar ismaaciil cabdulaahi ayaa magaalada kismaayo ka daahfurtay kulan looga hadlayay doorka haweenka ay ku leeyihiin nabadeynta dalka waxaa ka qaybgalay kulanka agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland idris maxamed xasan ururada haweenka jubbaland odayaasha dhaqanka iyo marti sharaf kale cadar ismaaciil cabdulaahi wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland ayaa ka warbixisay muhiimadda kulanka ayaa waxaa la isla qaatay in la dhiso nabadda khaasatan annaga waxaana qusaysa nabadda jubbaland sida oga qayb qaadan lahaayeen haweenka haweenka waxaa weeye lafdhabarta bulshada boqol kiiba toddobaatan iyo toddobaatan iyo shan inaan bulshada ka nahay baan aaminsan nahay waxa ay ku dhacaysa maalin walbana dhibaatada iyo qaxa iyo geerida iyo xanuunka cidda u taabanaya waa haweenka waayo taa darteed ayaanu waxaan loo qaatay qaraarkan inaan nabadda ka shaqayno buuggan waa buuggii koowaad maanta maxay ahayday aan daah fureyna sida ay hadda wakiilka u n women master sadiiq uu noo sheegayna waxaan nahay dowlad goboleedkii ama ugu horreeyey ee daah furay ee ka soo baxay waajibaadkii loo diray inaan nahay haddaan nahay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland waxaan rabaa sida aan wada ognahay barnaamijkan wuu socon doonaa wuxuu gaari doonaa meelo aada u fog fog waxaan rabnaa inay haweenka meel walba oo shaqo ay ka socoto ama nabadeyn ha noqoto ama dib heshiisiin ha noqoto inay ka yihiin qayb maxkamadaha inay qayb ka noqdaan wasaaradda cadaaladda inay qayb ka noqdaan inay meelaha maxay ahaydee lagu qabanayo booliiska inay qayb ka yihiin muxuu ahaay meel walba inay gabdhuhu ka muuqdaan oo haweenkaasi ay noqdaan kuwa goob walbaba ayaga kursi walba fadhiya oo ka shaqaynaya inay noqdaan maxaa yeelay ilaahay subxaana watacaala dad buu abuuray dadkuna rag iyo dumar weeye waxaa waajib adig keligaa ku saaran ma jirto haddaan nin tahay waa kula leenahay shaqada saa darteed ragga iyo dumarka labadaba shaqada dalka way u siman yihiin gabadha inta yar ay soo umulaysa iyo inta yar ay maaragtay reerka ku maqan tahay bes ay ka maqanaanaysaa inta kale way ku garab taagan tahay hiil iyo hooba way ku garab taagan yihiin haweenka haddaan nahay bulshadii reer jubbaland annaga sembery waxaan garab taagan nahay maxay ahayday dalkeenna wixii ka socda ciidamadii baan ku jirnaa waxaan ku jirnaa maxay ahayday iskuulladii caafimaadkii dhan walba waa diyaarsan nahay saa darteed barnaamijkan wuxuu awood siinayaa haweenka sidii ay xaquuqdooda ay u qaadan lahaayeen hadday tahay ka qayb qaadashada muxuu ahaayey siyaasadda golayaasha maxay ahayde la isku doorto iyo kuwa la isu magacaaboba inay si toos ah uga qayb qaataan ayaanu diyaar u nahay